bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khiyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta ku dhugunsaasan warbaahinta warsan markale kuraaba hamiinamada jimcada ee sabtiga hoydaasa hamiinama isniingo iyo talaadaha galahayta taariikhdan iyo ka eedanta lamada bilo saddexaad sannada lamada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagadar waliba ku mid ahaa shirweyne lunku hadalaha ee arrimaha xaalafiinta dhirta oo geega ku qabsoomay magaalada baydhabo waana ku qayb galeen wasaarado bii'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedyada iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalk soomaaliya barnaamijkee ku dhugunsudi doontaan saas haata weliba barnaamijkaasinka gudbii doone ho ilaahay karaal nagda wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadalay imtixaanaadka dugsiga dhexe oo dowladda federaalk soomaaliya sheegtay sanadkan walaaga ku damboy in iyo qaado doonta barnaamijkaasinka gudbii doono waraysoonalaweeldhan agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada saas haata weliba barnaamijkaan wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta dowladda federaalk soomaaliya oo shirkado diyaarado dalka soomaaliya ka howlgalaayeen ka baaqday in iyo hasdiiwaangeliyaan barnaamijkee ku dhugunsudi doontaan wasiirka wasaaradaas oo ku hadalay waana muddoon qabaday shirkadahaas saasaata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaanagada warbixin ku hadalaasa nafaqadirada ciyaalka hawajahaasa barnaamijkaasiin ka gudbii doona qodobadaas iyo walaagahanii zaa'id intii barnaamijka ku guda jirnaya dheegi doontaan akhyaare weliba barnaamijkaasiin saaray shukri ismaaciil axmed anoo maleelo yasiin la dareersi yahay dhinacsanna adan weliba gacan weyn ku jeysada haya wadaakay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale mar lamaad ha ka dhowaada kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta khiyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan magaalada baydhabo geega weliba ku furmay shirweyne lanku hadalaay arrimaha xaalifinta deegaanka dhoofyooga dhuxulo iyo onugu shirkaasi tayonisku kooyan wasaarado bii'ada iyo duurjoogta ee dowlad goboleedyada iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalk soomaaliya oo iyeele hogaankan hayti shirka geega ku furmay magaalada baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed iyo waana ku qayb galay shirkaasi toy wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda federaalk soomaaliya mudane xuseen maxamed xuseen badni oo ku hadalay shirka geega ku furmay magaalada baydhabo eena isku kooyeen wasaarado bii'ada iyo duurjoogta dowlad goboleedyada iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba usu ku hadalay siyaasadda wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalk soomaaliya ku degsan gooyoga dherto iyo dhoofiyoga dhuxlo
dhammaan warada iyo marti sharafka dhallinyarada haweenka gabdhaha ee halkan ka soo qaybgalay dhammaantiin waan idin salaamay waxaa maanta fursad weyn noo ah mudana madaxweyne inaad halkan maanta aan ugu martigelisaan iyadoo wasiiradii dowlad goboleedyada ee deegaanka ay maanta halkan ku wada dhan yihiin sidii aan horeyba u sheegay baydhabo oo ah caasimadda kumeel gaarka ee koonfur galbeed waa kulmiso sababto ah halkan waxaa ku kulansan wasiiradii iyo wufuuddii wasaaradihii dowlad goboleedka yada ee dalka oo dhan waa markii labaad oon ku qabanayno muddo bil gudaheed shirar noocan oo kala ah aada iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay wasaaradda deegaanka ee koonfur galbeed iyo madaxweyne shacabka iyo qaybaha kala duwan ee dowladda koonfur galbeed sida wanaagsan ee muddadii aan joognay ee magaaladana loogu soo dhoway waxaa halkan barnaamijkan aada uga jeedaan maanta uu ka kooban yahay waxaa weeye soomaaliya sida aad la socotaan dhirtu waa lafdhabarka dhaqaalaha iyo nolosha bani aadamka iyo xoolaha oo dhan dhir la-aan waddankan koobna ma imaanayo fatahaadiina way badnaanaysaa abaarihiina way zaayidaya sidaad la socotaan muddooyinkii ugu dambeeyey muddo soddon sano iyo ka badan soomaaliya dhirteedii waa la xaalufiyey oo inta badan dhuxul ayaa lalaga dhigay weliba dibaddana loo dhoofi inkastoo ay soo yaraatay dhuxusha dhoofitaankeedii waqtiyadii ugu dambeeyey haddana sida satellite-ka meelaha qaarkood aan ku aragno weli dhuxul badan oo dhir la jaray ayaa dhulka taasha oo lala sugaayo in la dhoofi laakiin waxaan idin sheegaynaa inaan la soconno dhuxushaasna hadday dhoofto waxaan soo bandhigi doonaa iyo meesha ay marayso cidda dhoofisay oo dhanna iyadoo ay nala shaqaynayaan ee heedaha caalamiga ah oo ugu horeeyo security councilka ee tallaabo ayaa laga qaadi doonaa mar dhowna golaha wasiirada waxaan geen doonaa siyaasadii dhuxusha sidii lagu joojin lahaa iyo sharcigii ciddii lagu arko dambe dhir la jaraayo oo si qaab nidaam darro ah loo jaraayo ama dhuxul la dhoofinayo ugu horraysana tallaabo ayaa laga qaadi doonaa mashruucan runtii waxa uu qayb ka yahay sidii loo joojin lahaa dhuxusha dalkana loogu abuuri lahaa maadaama dad badan ay hadda ka shaqeeyaan dirinta jaridda dhuxusha ee dhirka iyo ganacsigeedaba sidii dadka loogu abuuri lahaa nolol kale kii beeraley ahaa beerahiisa loogu saaxiidi lahaa kii xoolodhaqataha xoolaha loogu saaxiidi lahaa isla markaasna mashruucan waxaa ku jira qayb kale oo ah sidii dadweynaha loogu saaxiidi lahaa inay isticmaalaan wax ka duwan dhuxusha sida gaas oo kale iyo burjukooyin casriyaysan goor dhow insha allah muddo bil ka yar gudaheeda dowlad goboleedyadoo dhan waxaan si tijaabo ah dowlad goboleedyada oo dhan shanta dowlad goboleed waxaan ka qaybin doonaa mid walbaba lix boqol oo gaas haamankii ah iyo burjikadeeda iswadata oo lacag la-aan waxaan loo qaybin doonaa waxaan la siin doonaa dadka tabartaya iyadoo lala kaashanayo dowlad goboleedyada waxayna bilow u tahay sidii loo yareyn lahaa isticmaalka dhuxusha waxaana rajaynaynaa intaas inay kasii badato oo nambarku kasii kordho marba marka ka dambaysa waxaan ka codsanaynaa shacbiga soomaaliyeedna inay abuuraan oo qof kastoo bani aadan ah oo soomaali ku nool hadduu hal geed abuuro waxaad garanaysaan toban milyan oo geed ayaan helaynaa soomaaliya maanta daqiiqadiia waxaa lagu qiyaasay intaasoo kun oo geed in laga jaraayo tobankii sano lasoo dhaafay sideed milyan oo geed ayaa soomaaliya laga jira waa dembi diintana ma ogola bani aadamnimada ma ogola cid waxaan ka helnaa oksijiinka aan neefsanaynan ka helnaa xoolaheennaa daaqa waa harsannaa roobka ayaa noo soo jiidaa waa harsannaa nolol badan ayaa la sameeyaa marka sidaas daraaddeed waxaan dadka ku boorinaynaa in la joojiyo jarista dhirta ayna dowladda usoo bandhigaan iyagoo kaashanaya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexda inay usoo bandhigaan ciddii ka maaragtay dhirtaas yaraysa maadaama uu barnaamijka intiisa kale uu sii dheeraan doono si uu noogu dhahfuro maanta shirkan halkan ay ku yeelanayaan wasiirada deegaanada ee dowlad goboleedyada oo dhan iyo dowladda federaalka wasaaradda xanaanada xoolaha ay soo qaban qaadisay waxaan mahad celinayaa barnaamijkan oo ay naga saacidaan european unionka dowladda talyaaniga dowladda sweden iyo heedaha un-ka ugu horeeya un d p unep iyo maxaa la yidhahdaa f a o fow marka iyagana aad ayaan ugu mahad celinaynaa siday barnaamijka noogu dhii noogu wadaan laakiin waxaan ka rajaynaynaa inay sii horumariyaan oo intii ka hor ay ka sii weynaato maantana baydhabo waxay u noqon doontaa albaabkii koowaad oo barnaamijka lagu dardargelin lahaa horena looga sii wadi lahaa mashruucana lagu ballaarin lahaa insha allah waxaana ballan qaadaynaa sanadkan gudihiisa hal milyan oo geed inaan ka abuurno waddanka oo dhan soomaaliya meel kasta oo ka mid ah dowlad goboleedyada iyo dowlad magaalada
Gaff, Gaff. Gaff Media, Gaff. Gaff, Gaff. Shirkadda daawacadda. Gaff Media.
gambaleer iskool oo ku dhaweeraba arday goosdambeedka ku koode nankii daawacad gaaf mediya kulukooyana goosdambeedka ku koode daawacad guuliye guntiya lindeerana shirkadda kagaraada goyti gaaf mediya garaasii doogahaabo garab ku weeldhoy gunta haatoy shirkadda daawacadda ee gaaf mediya garaargaraar i garaawma leh boorarkii istiikarada laa ku garbiisadaw goobka shirkadood daawacadda ee gaaf mediya gu'ideer gaaf mediya waligalli waliguddi wala gaardhikowma leh shirkadda daawacadda ee gaaf media daawacadda heb e design doore shaqaale khibrad i aqoon leh garaadsolandeerana meeliyo ku howlgalaayango shirkadda daawacadda ee gaaf media
sarfaska ama shaqooyinkaiyada gobolaasa gaaf media maybwa graphic design logo design writing bodies not bodies printing binding car breading gaaf media walaya hasaara soyba ku mid aha 3d signbodies billboards falaagis t-shirt and cabis roll up light boxes business cards id cards stamps brochures and booklets certificates invitation cards stickers and etc shirkada daabacaadda ee gaf media mayba kiyaale markii ada mooda sharaama shantaraal intiad andeero dahabshiil galantaa midig fiiri mayba markiiba argaase boorka qoran gaaf media wali faahfaahintaas dheer kula hariirka horoshale ewerli hallama afartii sede konton soddon iyo kow ama koorto kale eberli hal sagaal toddobaati kow afartan tumi seda ama gmailka gaf media zero two at gmail dot com haddaba bulshooy balanteeg maybuwa gaaf gaaf haddaba daawacaddana gaaf media daawacaddana
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qaybasho hore iyo dhugunsa aytaan madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ku qayb galay shirkaan lanku hadalaayo reebowga xaalufinta deegaanka iyo gooyoga dhirta iyo sidoo kaleeta dhoofiyoga dhuxlo iyo weliba usa ballan qaaday in dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya deegaanadii lanka araga doono qof gooyo dhirta waana dhoofiyo dhexlo laku suubiyo geedo kayaalan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ورحمة الله وبركاته السلام maanta shirkan wuxuu yahay shirka dowlad goboleedyada ee wasiirada deegaanka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah joogtaynta yaraynta xuxusha iyo abuuridda geedo kaloo cusub saad la socotaan dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan horaa loo sheegay noloshooda waxay ku jirtaa xoolaha haddii xoolo dhaqato la yahayna xoolahana waxay ku nool yihiin dhirta haddii dhirtii ay baabaado xoolihii waa baaba-ay soomaaliya maanta waxa soo wadageliyey magaalada isugu keenay oo waxaanu daruuf iyo dhibaataa keenay abaaraha wey ilaahay abaaraha naga koriyo laakiin abaaraha wey abaaraha waa wax maqaadiira laakiin waxaa sababo jarista dhirtay qayb ka tahay haddaanan dhirta la jarin dhirta waxay qayb u tahay markii uu roobka imaanin tii horey qayb u tahay oo ummadda iyo xoolo dhaqatadaba ay ku badbaadaan haddii marka dhirtii la jaro wax yar oo adkaysi abaareeda ma jiraan haddii dhirtii la jaro waxaa imaanayso yaraanta roobka cimilada way ku xihan tahay geedaha meel walbaba meeshay ka geed badan tahay waa ka roob badan tahay marka waxaan codsanaynaa dhibaatada ay leedahay jarista dhirta iyo baabi-inteeda iyo xaalafinta geedaha waa la ogaaday waxyigelin badanna waa laga suubiyey annagana waa naqaanaa oo dadka annaga dhan kulli reer miyi waaye miyi iyo magaalana waxay u baahan yihiin intaba dhir iyo geedo qurux badan magaalada naftirkeeda waxay u baahan tahay in la dhireeyo la qurxiyo bilicdeeda iyo quruxdeeda ay soo muuqato waa ogtiin meel dhirla iyo meelaan dhir lahaynna isku mid maaha waxaan rabnaa marka oo wax badanna laga soo sheekeeyey oo lagu celceliyey in meel kasta oon joogno la joojiyo jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka deegaanka aan la xaalufinin dhirtana aan la jarin lagu bedelo abuurista dhirta iyo ilaalinta xaalufinta lagu bedelo oo dhirtiina la ilaaliyo xaalufintiina laga joojiyo dhirtiina la abuuro in lagu bedelo waxaan rabaa inaan inta uga mahad celiyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo hay-adihii tirada badnaa uu ka soo sheekeeyey oo qeybta ka ahaa oo arrintan soo qabtay iyo wasiiradii bermantiga oo ayagana imaaday shirkan ka soo qeybgalay oo ayagana shaqadan qeyb ka ahaa intaba aada u mahadsan yihiin runtii shaqo fiican oo dadka soomaaliyeedna muhiim u ah oo dalka soomaaliyeedna muhiim u ahay haysaan waana ku mahadsantihiin sida la sheegay marka laga tago amniga waxa ugu horeeya oo in laga midoobo u baahan arrimaha soomaaliya waxaa waaye deegaanka haddii deegaan uusan jirin oo deegaanka uu xaalufo xitaa mid ugaarta hataa ma joogayso xoolaha iska dhaaf ugaartiba hataa cararaysa ugaarta soomaaliya waxa ugu badan ay u baxday oy dowladaha dariska u aaday waa jaristaas dhirta geedihii ay ku jireen baa la jaray waa la gubay ugaartii baa ka qaxday bahalladii ku jiray baa ka baxay wixii aan annaga aan lahayn oo dhan yaa carareenoo waxay u carareen dowladaha dariska waxay ka cararayaanna waa jaristaas dhirta la jaraayo marka jarista dhirta aan joojinno duxul muhiim ma aha annaga mauna u baahnin inaan duxul aan dab ku shido weliga annagaan dab shidan jirnay duxulna laguma shidan jirin si kaloo ka fiican baan kusoo kornay sida hadda hay-adaha ay ballan qaadeenna guntukooyinkan casriga ah iyo waxaan isticmaalaynaa midaan aan wax cilladahna lahayn kana degdeg badan kana caafimaad badan kana saameyn yar oo wax dhibaato aysan dadka ku qabin yaa la isticmaali doonaa insha allahu doofinteedana annaga haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan ballaqaadaynaa inaan deegaanka koonfur galbeed aanan dhuxul laga dhoofin meelahaan waxaa jirto degmada baraawe waxaan ugu tegnay dhuxul tiro badan oo aad moodo kuwaan hadda meesha ku sawiran in ayagiiba lasoo sawiray saan oo kale ah yaa waxay yaalaan baraawe hadduu ilaahay yidhaaho lama dhoofinayo meel loo dhoofinayo male ayagana sida aan xal ugu heli lahayn yaan ku shaqaynaynaa iyo meesha la geyn lahaa laakiin dhoofin ma jirto mana mana gacanna kuma siinayno mana aqbalayno in la dhoofiyo dhuxul mana ogolaanayno insha allahu in dhir dambe la jaro waxaana ka shaqaynaynaa oo nin kasta oo dadka reer koonfur galbeeda aan ku faraynaa inuu abuuro geedaha inuusan jarin geedaha la ilaaliyo dhirta lana abuuro dhir kaloo cusub meel kastoon tagnaan saasaan dhib u abuuri doonaa aada iyo aada u mahadsantihiin shirki waa noo furan yahay jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنيجر أروضة ألابقليوك حفيسة إي إيدو إي العامل abshirsada iidoysada is-aroosamadun waan istareyha arwidiliin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kuwaytay alaab wareegwayku oombahi إلا وليجيلا أوركانا أنفونا على بريد إبتسي بأرلادن زين كأرقنا أريتي أذا عندك صوبة مدي أوروسيا اسمه تلون هاتو إريتون كبهانة أبو أبو لي كقراسة هو على زناياسة أدونا لما برواها أردا كان عيصوي أروو العامن مدو هنقو إذيك alaab orijinaal e isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabtiliin eraan ilbaydhow laylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyan walhabari ley adaka aalas ka ilma dhammaysadiya arwuda siinhayte afley ay unnu siinkasha sheegne bulshoy kooyanii la araga arwo alla aamin generaal farneejar أي أولم دواو أبصري أرم قداو أريد الحب هو على أتا أردا إي أولادا إهلكا إي أسيرودا مرتيدا كو أجابي إدا إي حفريسكا هنكو إلي قويمتو أرولا موبلكا إيه أرو ألا آمين آمين آمين آمين alaabto fara badano moobilka ee arwo alla aamin iyo siinhayte madi
kulanka warbaahinta warsan iyo wilila dareertana qiyaaray wasaaradda walbarashada dowladda federaalk soomaaliya oo beli lahdhaafi horaantiya shir iyo ku qayb galan wasaarado walbarashada dowlad goboleedyada magaalada muqdisho iyo kogobati iyo weliba warmurtiyeedkii laha kusaari shirkaasi ti ku mid hayay in dowladda federaalk soomaaliya qaado doonto imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ku jira iyo in maamul goboleedyadu qaardood ku sheenan go-aankii hakubahay shirkaas iyo weliba weewareysow laweel ineegaa simaha guud ee wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waan walku weydiinay meeliya marahay heerka walbarasho ee deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya iyo imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee dowladda soomaaliya iyo sheegtay inay qaado doonto sanadkan walaayiga ka dambeoyay waraysiga agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada weliba laweeldhaday cabdinaasir axmed mayow waxbarada shilka waxu galbeed mayda leer koreha waa hadda xeer amay marahay dee xeer wanaagsan walow waxbarashada soomaaliya guud ahaan dhamba xilligii burburkii ay saamay oo qiibkooda waxyaaba uu saa- uu saamay laakiin mayba leer koreha step by step walafkabadahay xeer wanaagsan hadda marahay bal marka guud ahaan iskuullada dowladda ee koonfur galbeed soomaaliya tiradiio meeqeew marka
sidii lawada ogsanyaaba koonfur galbeed ilaa iyo saddex gobolo baay shabeellada hoos iyo boqol guud ahaan tirada iskuuladaas oo ku wada taalan qayboa laba boqol iyo soddon iyo toddoba iskuol
haye ee, marka wasaaradda walbarashada soomaaliya may baa kordhiiday qaadowka imtixaanaadka dugsiga dhexe maamulada qaar dood yaa ku sheeneen arrintaas idin isin ahaantiin marka sa islatiin
sida oo la wada ogsoonyaba hadda inta ka hor haytay wal oomay daray la row talado ama ururo oo isku iskaashaday oo waxbarashada galanka kahay kadib haddii wasaaradda waxbarashada ee koonfur galbeed ama wasaaradda dambele wareegin xeerar iyo shuruucda iyo waxyaabo kasta wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed maysaa qaybo oo waajibaadka ee ama mandate ka shaqeeya kamida in imtixaanaad qalab iskuullada waayadii hor waxyaabo iyo tabal ayay jira oo concern oo ina oo muqararada kumadda doogagta iyo waxyaabahaas iyo manaahijta oo lanka talagalay inay hadeeraan wasaaradana dardar badan oo muujiday si manaahijkaasi oo xeer dira iyo isla wada shaqeeyaan iyo kugeysadeen marka madmadowgaasay ahaay dhammaadin wasaaradana may baacanteedanta in imtixaanaadkaas aad iskuulladana waa waxyaaba iyo madaxda iskuullada khaasatan maamulyaalka iyo gudida iskuuladii una arrintaas ay kula shiraan muddo badana wada qaadanay walturan bixe mayna diyaarinay in imtixaanka dowladda gaar ahaan state union galaan bal marka imtixaan kasta ardayda koonfur galbeed kaalmo kora mahadumuuqda marka may sababay imtixaanka natiij natiijadaas xamar yaa laka bedelaya lisara kore marka
jawaabtadigan mal erakora imtixaanaadka waa sidiyo oyinbe mayb waa hadda koonfur galbeed sanadkaa kala dhaafay walow dad badan marks iskuulyadoodan qaarna isku dhiyan laakiin may maleese wal walnoo ka badanyay xeerarka imtixaanka lanshaalgari haddii xamarada ka bedeli la erafadi dadkan ka hooseeyo oo ama dhiyowkan ka hooseeyo gobolka banaadir ku mid haytay wasaaradda federaalkana gobolka banaadir ka taalim meelaba ahsaan kasoo beela ajnabiya oo wal isdabamarayn jiraan marka mayba la erag koreha maamulana horreeyin jiran xaalimo maadilan fiiri sida jubbaland meherkay bay galmudug koonfur galbeedaha kahigbay hirshabeellena oo kaalinta afraad ahayti kaalinta shanaad oo gobolka banaadir ah marka dadaalo iyo waxyaabo kala oo loonka baahanye ardada dadaaleen oo gobolada gaar ahaan isteedka iyo dhiirigelin iyo waxyaabahaas aan baahanyin waa mal ero koro oo dhinac waxbarashada oo isteedka la dholmi mal ero koro iskuulaad oo gaari la leeyahay magaalada baydhabo ama deegaanada koonfur galbeed soomaaliya yaa ku shaqeeyahay bal marka ka wasaarad ahaan koonfur galbeed soomaaliya bal marka qaabna hooseen isla shaqeeya ay tahay
waa su-aal eedan wanaagsan waana meelina ka jarta iskuuli badan soomaali ama gaar ahaan stateska bakajara oo gaarnaley ama lankasookae iskuullada horteeba baymanagda korana qaar dalada eh oo associationa eh qaar community school eh qaar oo public dowladda hoose qaar oo iyo private aan lankasowsado khaasatan lanay marka su-aalaad ii weydida mayba qotanta haan private-ka e haan private-ka e wada shaqayntaana pilot waxyaabo oo oo shuruuci hadda oo la diyaariyahayna jiraan oo inkastoo iskuolka private-kana ay waa in sistamka oo dawliga wasaaradda stateka iyaala ini sharaxa waxyaabahaas oo dhan laakiin hadda communicationkan iyo wada shaqayntan iyo fayliyan inkastoo shuruudo alkaysoyina hor yaalan oo una rajayahay inay fuliyaan laakiin hadda wal oo saameyn caqabada imtag dhowaan yahayti markii dowladda federaalka soomaaliya iyo ha sheegteeni iskuulaadka gaarka leeleyo inti iyo iyo la wareegi doonto bal marka qaab noocee yaa maamulada oo iskuulaadka isigan ku dhaadhicyaasa marka ka wasaarad koonfur galbeed ahaan
iskuuladka qaar may ero koro oo kuhaan oo iskuulad inkastoo goobo dawladda lahayd iyo may baqaaqaybataana lan isticmaalahay marka maynin qorshaysana iyago oo la raaco nidaamkii dowladahay oo goobaha waxbarashada lanka talagalina maadaama oo dowladda inay galantiya kahaaytaate laakiin in loo fiiriyaana facilityda ama iskuolkaasay waxyaabihii oo oo nidaamya maro lahay iyo fiiriyaana oo baahida ardaygaasay meelada ka dalahay aan baahaynin marka step by step in in la wareegna qaar una kula hadalnay iyo meelo oo goobo oo tusaale lala wareegay oo dawladda hata galantiya federsa oo maynadkareed iskuule way jiran marka iyo dad tusaale arka ama fiirsadaan waana ka daydayaan ya ini oo lala wareegna hadda dawladda iskuulada ini aragda ini oo madaasay dayacayin oo progresa ini oo meelaha bulshada dhowta oo lacagooyinka oo dheeraadka lagu haro madaasayna diid korna oo la fiiriyo oo la fiiriyo oo shurooyihii dawladda degsanaya oo nidaamka waxbarasho oo oo ini oo public serviceka kumilaska la fiiriyo qaabna oo kaas waana ka tala jarna marka istaaba istabol wadno waana waxyaaba noocaas iskuuladaasana la wareego warshadaana ka jara hal marka agaasibe agaasimihii koonfur galbeed walbarashada guud yeeta bal marka tan iyo markii ada laakeen magacaabay agaasimaha guud ee walbarashada koonfur galbeed ma isbedel oo dhini walbarashada ee yaa aad ku bedeli lisargora
horta markii wasaaradan faqiiska lagu reebi maamulada inta badan oo yani saamaxday in la kulamo oo iyo isla kulamay waxyaabihii kutabadayeen oo turanbixin iyo ka samaynay oo isla isla badheeni ogaaday waxyaabaha oo niisuugeelaynaba kamid aan soo xiisgeelnay ini oo muqararadii oo oo manhajkii ini oo si oo dembibila una kugeysana oo waktiga waktiga una u beexaameeyana oo unaha kugeysana waxyaabaha oo kale una niisuurta kale ini oo xiisgeelnay ini oo wasaaradda iyo iskuulada xafiiska oo toosan xiriman oo documentationki iyo baahidii iyo waxyaabihii aan baahanayaan oo dawladaha aan ku baahanayaan ini lama fududaayo oo meelihii oo imtixaanaadkii iyo qorshihii oo una dajeynay oo meelaha kordhaynay ini oo wasaaradda oo diyaarna ini qaada iskuuladana isla qaadane waxyaabaha kale una qorshe harino ama suurta baleemayba oo hataa kordhaynamayba kumid ahaa ini oo hay-adooyin oo ka shuq lahaayaan ilaa iskuullada iyo waana kuma qonayaan ini si toosa isu xirmo mara deehayna oo support toosa oo iyo facility facility iyo waxyaabihii horaan kastankado ini improvise una ka tala jarna iyo nidaamyada madaxdayda masalada antaas iyo waxyaabo badan oo weliba hadda iyona toosan beerne laakiin wasaaradda una ka hayna in infrovise badan jiraan bal marka gadoomiye bilownay food le yaa markan imtixaanaadka oo dawliga la qaadaay marka bal marka imtixaanaadkii hore kan may kukudubiyiin lis arkora imtixaanaadkii hore kan may kukuduwinaaday lis arkore ha ini oo haddii ina helo una socon kaadeenamadiinkadan waxyaabo oo usubuduwinin oo oo kumid ahaa albaaba iskuulo badan oo afgoyn ama eelasha iyo oo statekala kumid imay ka galaayanaha muqdisho in may rajahayna oo ardada oo koonfur galbeed gudubna goobad iyo fidheen in imtixaanaad ka galaan waxyaabaha qaar oo la rajahaynay ba kamid ahaa in imtixaanaadka ku duwnaado doona ini oo xiliyaadka imtixaanka la qaado welidii hore mayla isticmaalayihiin whatsapp ama group iyo waliniska tuuro qorshaha dawladda hadda may ka jira future waayo walaana wadalaaya hadii suurtagala ini oo muddooyinka imtixaankaa socda nadka areerinaga oo ardada ediniska saliban oo anoo fursadan ku faa'iidaysado in ardada kaburaarga imtixaanaadkaas inay qashda yaraado doono oo arrimihii whatsappkii waxyaabihii dhan yaraado doono oo lanka in hata iska kalabasa oo xilliga la beerna waxyaabahaas iyo waxyaabo kale oo weli oo muhajeen oo laakiin oo wala kudoon weyni la era doona oo markii imtixaankii la dhigo deera oo qaab noocyadaas ay rajeen waxyaabaha usoo kukuduunaada kore oo mayba kumid ahaa hataa sanduuqyad imtixaanka la ka qaaday oo qaab nooc kale kuduuga nabad doonaan oo lanka oo imtixaanka wadiini oo inful doona ama oo kood laga furo doona lanka oo oo kood number iyo oo la isticmaalo marka oo si imtixaanka safetydiis lagu ilaaliyo marka waxyaabahaas iyo waxyaabo badan oo weli la garmin iyo kukuduugnaada doona marka insha allah bal marka markaan ka dambeyntii gadoomiye walbarashada ama dadka oo koodhugun sidahay warbaahinta raadiyo warsana may baaqe bahda oo walbarashada farigaan daraas
baxda walbarashada aan fursadan ku faa'iidaysano waa dowladda inuu ku bilaabo macalimiinta macal ardada imtixaankan xilliyiday hore waktiga dhigaay maydaan maleya sida inuusa halku hormarin april oo kale la qaadaa weli waktigii hore oo may beeray marka imtixaankaas aan waxaa hormari dara mayda jara muqararada ama buugta oo ardada la dhigo inay waktigaas lagu faa'iidaysada ini waktigaasay walbana dhimanayaan oo jabtaradaas oo iyo buuga dhan kuu fargalay maadaama imtixaanaadkaas lagu sheeno doono buuga oo dhan weli waktigaasay ardada guddi badan iyo biyan waana anka tallan iyo qashisha ay walbaad oo intii imtixaanka la dirna preparationka samaysadan waxyaabahaas maamulaha iyo macalimiinta inka dhiirigeliyaan waktiyada dheeraadka ee waxbarashada oo maadaama wakti olan ku dhimayiin iniyo muddo badan oo oo akrintii iyo daraasaadkii intaas oo kale lahakunagada macalimiintana inay waktaas heligaas ay imtixaanaad hor gabagabeeyaan revisionadiina imtixaankaas horan nagraan wax ka go-an oo la balaangaraysadayo haddii ilaahay gadan xilligaasaa dhigi doona imtixaanka marka intaas iyo buraarujin iyo dadaal iyo intaas safar lahayd
qayboga dhexe barnaamijkan iyo aslideerna kyaarey haddaba sidee xaalada ciyaalka nafaqadarada hayta ee ka dhaqan gudaha magaalada baydhabo iyo walaayo sababow nafaqadarada inta badan hawajahaasa ciyaalka deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya haddaba shukri ismaaciil axmed oo ku tirsan warbaahinta warsan iyo weliba iyo warbixintan haddaha dareerta ka fiiriyi doontee ciyaalka la ildaran nafaqadarada oo ka jaran isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo
waa ilmo yar oo ooynaya oo ay daweynayaan dhakhaatiirta isbitaalka ee magaalada baydhaba waxaa ku dhacday nafaqadaro waxay ka muuqatay calaamadaha nafaqadarada aad ayay u dhuldhigtay waxaana loo qoray jiifa tanio inta uu kasoo kabanayo oo uu miisaankiisa soo noqonayo kaga baxayo xaaladda nafaqadarada haajiro hafow cabdi waa hooyada dhashay dhallaanka nafaqadarada soo ridatay oo isbitaalka kula jirto waxaan weydiiyey xilliga cunugeeda uu bilaabay xanuunka hayay iyo inay heshay daryeel caafimaada mayroogo isbitaal bay dhowo dhabay sheene dhabkana yaalay sheene miirdheera ku kooy qastaleer ku kor oo lamber oo kale baawaran raa ku kooy alxamdulillah caafimaadaan kooy caafimaadka ilaahay darsma hata wala hele unugun yara oo hanuunsan haddana caafimaadna ilaahay laku tuga alxamdulillah hele siila fadaa ilaahay laku kale ogdaa tum ishan berge kayn ah alxamdulillah in rooyi siyaana kasheena miyin ah unugay dhabwaysana sanad iyo barbasa ka dhalana ajisjay gorwaay hata irbadalinsi wadhomalinsi daawo kastilinsi alxamdulilah infayle digtoraysa suldaano sheekh aadam oo madax ka ah qaybta nafaqadarada ee isbitaalka dhexe ee magaalada baydhabo waxay sharaxaysaa nafaqadarada waxay tahay calaamadaha lagu garto iyo xaalada daryeelka bukaanada xanuunkan soo wajaha
nafaqa wayba shay baalaansadhaaydu shay oo macnaha yacni baalaansadhaaydu darri haddii koytan wayba baalansadhaayadka haddii lan helna dari ka darsamaas ku nafaqdaramayba micnaashe baalansa dhaayidka ama cuntooyinka oo isku dheeli tiran oo on helna qofka iyo mayba leeraynaf mayba laka kasay ini usu timooshay yani kalar biyan timo aragtay mayba nagadayan timooshay timo caadiga ma nagadayan timo jilacsan oo fiid fiid camal ee nagadayan oo dahabi dahabi camal eh mayba jiraasee nafaqadarad macnaa unag intii maras masnagada ama sakwaashka or waxyaaba lamadu shay oo inta badan aragteeda ulaad aragteeda ama maras mas intii nagada maras mas micnaasha mayba magaar laf iyo magaar isku duuban markii odheema mase kuwaashka or markii la leeyin mayba unugi barare korkiya mayle raaiso barare yacni nafaqadarad horta inta badan lama aragtay lamada shay lakakase kadib markaas lamadaas shay markii aragtay suubaytimoogina kala rabiyey korka awlaado aragtay u bararaayaan oo kale korkiyamayba ku nagday biyo yani inta badan biyoogii aragtay jirkii hagale biyoogii marqoogii aragtay isticmaal fadanga jirkiya ka fasaxmay markuun saa daraadiya markuun unogi jirkiya ma nagday maqaarka walgubidii camal unogi usa nagda korka aragteeda kafafeyga muu nagday kan kale marasmaskee usun may baayma unogi laf imagaara nagde yani murqooyinkiya may nagdaayaan yani yaragtay ku dhamaadeen cunugii maskaliskii amse murqii lanka talagalee ku dhamaadee sida daraadiya markuu laf i magaar isku duuban aan nagday markuu lamada calaamadood inkuwiin laka kasa waa lamadaas cunugii marka inka horeyta marka isu kooyowba mayba la suubiyay walaley muwaag ee laka cabire ama garabka laku cabire muwaaga laka cabire markii laka cabiro cunugan muwaagshay ini oo aragtay cunugan nafaqadarahayta baalaas lagu ogaaday markii meelo tumo dheedheen eleven point five ama tumi kow dhibic shan iyow cunugan amase eleven amase tumi koowa nagday amase tumwaking nagday cunugii mayba ogaadase ini oo nafaqadarahayta nafaqadaradii markuu markii usahaytada ogaata kadib mayba suubiyaase malmalaato oo abitay testa leeroo jarto oo mase dhan yacni laka tijaabiyo cunugaas malmalaatase laka tijaabiye haddii cunugii malmalaatadii gaado nagada mayba la kirey cunugaasayti qeybo oo msjida la kirey haddii cunugaasayti malmalaatas kiin aamo waaye mayba dareensantahay ini cunugii walan aamo koran ama mando ama se shubun ama cuntoxumadaasayt yacni uswalla aamo waaye saa daraadii markuu mayba go-aan la qaaday usoo miisaankii la saarow lanfiiriya iskoor waleerow miisaanka cunuga mayba gaadlaanga jar ama karateri eeb us galaha jarta qeybtee la marsiiye kadib mayba la jiifiyey mayba la ogaaday inay cunugaasayta cunto xumahayta jiif waa cunugii labaad hooyo haajiro kaga dhacdo nafaqadarada kaasoo sidan oo kale ay isbitaal la gashay una bogsaday waa lix sano jir hadda waxay ka timid tuulo u dhow degmada qasax dheere waxay igaga warantay waayo aragnimadeeda garashada daweynta iyo nafaqaynta ciyaalka onog hore inku jirdi hatana ilaahay ma hadlewa in daaway ilaahay inka darma in faay alxamdulillah kaan helab ilaahay inka darma in faaysad alxamdulillah siirfadaa intahay waleen halkaas haaya wanti oo shaaqa iyo walaafa siisadaa hatta maysaa lele qudaarsi wali oo nafaqayso oo jirshay walan gala wal awkay maxaan qobdaan leeyin siyaal eeri hayatan maab oo dharayna anila jahnama galma ukunta digirta wal kasta qudaarta oo beeran ka baa soo siyaa ha hoob hata seeda on ilaahay in ka samo oo naf mooytan aan qabsiya sare ma hoob ilaahay banaga in ka darsamo wal biin kan toosiya sare aadeen waxaa jira hooyooyin badan oo carruurtooda ka keena gudaha magaalada iyo tuulooyinka ku hareeraysan baydhaba waxaana jira kalkaalayaal caafimaad oo la dhex maraya hooyooyinka waraaqado ay ku qoran yihiin sida loo daryeelo dhallaanka iyo cunooyinka ku habboon ee la siiyo carruurta si jirkooda difaac u yeesho iyo waxyaabaha keena nafaqadarada iyo nafaqaxumada ka dhalan karta marka jirka uu waayo cunooyin dheelatirana guud ahaan nafaqadarada iyo nafaqada xumada waa laba nooc oo keena caafimaad xumo ku dhici karta dadka waaweyn iyo carruurta waa mar jirka hadduu waayo cunooyin dheelatiran oo ay ku jiraan borotinis coloritis iron iyo kashiyam maxaa dhaca marka jirka ay ku badato nafaqada ay keento nafaqadara maxaa dhaca waa tan tigtooraysa suldaano oo mar kale sharaxaysa nafaqa mayba waa cunto iska dheelitiran raashinka iska dheelitiran yawayba leeray nafaqa leere waayo mayle raayso haddii is cunugaasayta is hela n sida oo hilib oo kala toban garaam amase shan garaam nagata isu ka hela faatiska ama saliida arteed wal ku hela carbohydrate-ka oo kale sida miskida ama galeyta oo kale uswal ka hela yacni waxyaabahaas usa hela mayba waaye cunugaasayta waa iska dheelitiran fitaminaadka oo kalena artay ukunto ama soo digirto ama waxyaabahaas usa ka hela marka u brotiinka kumid ato fitamiinaadkana mayba qudaa mayba ku helayhiin yani sida koostada iyo meyle raayis agaarka malaha ka hele cuntadaas iska dheeli tiran wayba leeray nafa caanada naaska ini horta unaga lati bilood hore la sii waayo caanadaasayta ilaahay subxaana qaadir aan ka talagalay ini nuus naaskaas unaga la sii lama sano inti ku diirow la sii makiin ku baahan karkaryo mukoofadaas qarash mukooka bahaw sokoro ka dare ma raas dhuxulahan gaday ma qorinyo ka shiday caanadu ma ku laayay ma raas had i jeer may waa diirmaadka ama kuleelkii lanka talagalay aragteed caanadaasay tarteed iyo ka jarta een waa diyaar wal ilaahay inka talagalay ilaahay kan manaysadiyo een hadii aad unuga iratakin saaranya isla marmadii way baa kuleel ugu waqti al waqti jar unuga way baa allergy fayla ku hele naaska sayti inta badan may kala dardaarmay bilaanta intii unug sheemay la reena nafqa daranka ka dhiin walanka miimsa oo yasiyaasan naasku naaska sintilka dadaal tan kale unuga hoob oo bilood naaska joogta lan sii wallanka dhexgelin hoob aragteeda wallan dhati bilood moodan walaagya markaas in helo korto ini iyo siido yani in dhexgelido raashinkii aragteeda dheeli taran naasha ma kiili hilib ee muslama kiili hilib ee idihangaday yani beesa dhabe lama kiili hagadi micna ma weeldhadaas micna ma weeldhadaas lamadaas kiili ma inbaahiina ini walyar laagu qaadada kastoo soore laka dara yani ama bukurey ama waxyaabo noocaas si vitamiinka isunka helalanka dara ha ahaatee xanuunada nafaqadarada waa mid ku badan dalkeenna xarun walba oo caafimaad oo ku taalo baydhaba waxaa ku arkaysaa caruur iyo dad waaweyn nafaqadaro haysa taasoo salka ku haysa xaaladda cunooyinka oo nabadgelyadooda fiicnayn iyo bulshada oo u badan danyar aan waxba haysan oo qaarkood ay yihiin barakacyaala laakiin waxaa xusid mudan in nafaqadarada ay tahay mid laga hortagi karo oo waxyaabaha bulshada ay heli karto oo haddana raqiisa ayaa ah cunooyinka laga helo fitamiin b combalakis ama folig icika ay ka mid yihiin qudaarta ansalaatada begelka babayga qaraxa raashinkana waxaa laga heli karaa noocyada borotiinka leh sida digirta salbukada looska masagada dhammaantood waa kuwo laga heli karo dalkeenna waa ayaan daro qof weyn iyo dhalaanba in nafaqadaro loo seexiyo isbitaal dalkoo khayraad leh raqiisa haddana la heli karo
dukaanka qalaabka dhismeeda guud new star
godidole ii miranin qubatay jiral bogbobshay ii gaanjadismale wagog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay mooshi may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeede danseeha ka galay in boqohooto dibadda hasku diiwaan gelin boqohooto dibadda inama hasku diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashina handhooftay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qabo banoo macawiista qabto irobakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy kan haqoboy ma taro jubnihi tafaariiqkii fadaas ma qaadato walaalay gabaarmoobahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star tu hadda iyo horqoboy ije elgaalida
haba baawurku ha kor niyo nabadbe dukaanka qalabka dhismeeda new star two wayba ku helaase laamiyeero dhadheer iyo gaab feeraduntiino rinjiga caadiga ee kambiroo la mariyo safiito midow itan sharaxan muraliing iyo weliba sekatoriyaalka originaalka eh mutuleel shamiinta alwaax koolacaano iyo koolafoormi dukaanka qalabka dhismeeda new star two waliba kiyaale suuqa sariiro dukaanka qalabka dhismeeda new star two qaybta magaalada muqdisho waliba kiidhawaaye cabdicaziis ibdowman
qaybaga dambe ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo hasladeerne wasaaradda arrimo diinti oo qaaftid soomaaliya iyo weliba iyo shirkado diyaaradaha soomaaliya ka howlgalow unka baaqday in iyo hasku diiwaan geliyaan wasaaradda diinti oo qaafta saas haatowna weliba iyo kula hadalay arrimo xujaayta muwaadiniinta soomaaliya welibana wasiirka wasaaradda arrimaha diinti oo qaafta soomaaliya uuse sheegay laku bilaabo taariikhda billon afartii lanku baahayn shirkado diyaaradaha ee soomaaliya in iyo hasku diiwaan geliyaan wasaaradda diinti oo qaafta ee soomaaliya
gudbinaysaa howlaha xajka ee sanadkan kun afar boqol iyo afartan kooga waxaan rajeynayna insha allahu tacaala in ay shirkadaha intooda badan qayb ka noqon doonaan kuwa hore u shaqeeyey iyo kuwa nasiib u yeesha u u yeelan doonaba maanta waxaan ku talagalnay si waafi ah in wasaaradda ay u cilaamiso waktigii ku habboonaa ee shirkadaha soo diiwaangelin lahaayeen ayay waxay tahay maanta shirkan in aan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan inta danaynaysa hawshaas iyada ah ee in meel ay joogaanba aan ku gaarsiino cod ka wasaaradda بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين كسابسن حجك كنا أفر بقول أفرتن إيكو وما أنت أه تضاد رجب كنا أفر بقول أفرتن إيكو لبعض بش سدحات لبكون إلى واتن وسيرد أوقاف سي أرمى دينت حكومة الفدرال الصومالي وحي وسيني سعد لمان شركة هذا fulinta adeega xujayda soomaaliyeed ee xajka sanadkan kun afar boqol iyo afartan iyo kow ee laba kun iyo labaatanka inay iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda shirkadaha waxaa lala socodsiinayaa in wasaaradda si rasmi ah u qaban doonto galalka iyo codsiyada xajka laga bilaabo arbacada bisha afraad arbacada afarta bisha saddexaad laba kun iyo labaatanka kuna eg arbaco ko iyo tobanka bish saddexaad laba kun iyo labaatan shirkadihii soomaaliyeed ee runtii dadaalka adeeg hore u muujiyey ee wasaaradda kala shaqeeyey fulinta adeega xajka sanadka laba kun iyo toban iyo sagaalka waxa ay qeyb ka yihiin isdiiwaangelinta wixii shuruuda ah ee quseeya isdiiwaangelinta waxaad ka heleysaan xarunta wasaaradda waaxda arrimaha xajka insha allahu tacaala annagoo aada u rajeynaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastaba ay joogta sanadkan sidii looga bartay hawshii adkayd ee ciddii qabatayna aada aan uga ammaanayno hawshii culayska ay lahayd sanadkanna aan diyaargarowgii ay tahay in aan xilliganba hore loogu diyaargaroobo ayadoo aada la socotaan howlaha inta badan isbedeladooda gaarka ah markastana kaga xiran wixii soo ziyaada oo dalalka hadda aan la qabno hawsha taagan dhalal badanaa diyaargarowgooda mar horena ahaa horena u diyaargaraysnaa haddii waxay iska soo bedelaan hawsha mataqaanaa dhibaatada hadda ka socota caalamka taa ayada aana waxay noqonaysaa mid kulleyba lassoo wargeliyo laakiin aada iyo aada wasaaradda oo runtii mar kastaba u dhabar adeegaysa fahamka ayada kolley isbedelkii hore u dhacay xajka shirkadihii horey wax u qabtay ee wanaagga qabtay oo mar kastaba taariikhda ay gaar u xusta kuwii kale oo dadaalka ay wadeen ka sukow wax badan ku baaqday oon ognahay iyagana aan rajeynayna haddii ay qayb ka noqdaan iyo haddii kaleba taariikhda kala xustay waxaan rajeynayaa insha allah in la xisaabtankii xisaabtanka waqtigu maraya oo waqtiga hadda la taagan yahay ninkii shalay wanaagga lahaa wanaagga u yaallo oo shaqada tartankeeda iyo nidaamkeeda u leh shirkadihii fa ku faalgaroobay ee qaatay inay raadiyaan maalin nolol ahna maalintaa nolosha inay ku noqdaan inay maalintaas u ahayd laakiin kulleyba registerkooda iyo magacyadooda gaarkaana waxaan rajeynaya inay waaxda si gaara u hayso waa kulley mid guusheeda leh waxaan aada iyo aada kulleyba runtii mas-uuliyiinta kala duwan agaasimaha agaasimaha waaxda xajka ee dhammaanba la taliyayaasha jooga iyo shaqaalaha runtii mar kastaba u helan howlahan waaxyaha kala duwan leh aan ku ammaanaya runtii shaqo wanaag maanta oo wakti laga joogo aan umalaynaya kulley ummadda soomaaliyeed wixii aan howlahan ku saabsanaa markii isbedelka lagu dhawaaqayan kulley markhaati laga ahaa ereyadii qowlka ilaahay aan qaadana oo ahayd in tansurullaha yansurukum wayuthabat aqdaamukum meeshay marisay iyo meeshii wax laga qabtay kolley isbedelkaas ilaahan horta ugu mahad celinayna waman yataqi illaha yajcal lahu maqrajan wayarzuqu min xaysa laa yaxtasib waxaan umalaynaya in yaqiinta in badan aad haysaan oo kulleyba taasna ay tahay kulley mar kastaba in qowlka alle la kaalmaysto wax loo shaqaynayan inaan aada u garanayno ka wasaarad ahaan mas-uuliyadda sida gaarka wasaaraddeena gaarka u saaran ay tahay xil aada u adag oo ah martida ilaahay inaan u qadmayno mar kastana ay tahay in aan taa iyadaa inaan ka helo wanaag laga helo oo dalkii iyo dadkii meelaha la doonaya in boogta ka jirta looga soo duceeyo in ummaddaasi runtii wanaagga leh ee rajada leh in sidii loogu qidmeyn lahaa iyo ciddii u qidmeyn lahayd wada shaqayn wanaageeda leh looga baxo taasaana darajo dalka iyo dadkeena u noqon karaysa waxaan aada u rajaynayaa insha allahu tacaala anagoo aada u dareensan fahamsan howlaha istaakullada kala duwan laakiin tan maaha tii istaakulka loo dhigaya maaha meelo kale shaqo ah ka dhigtaa laakiin rabbi subxaana wa tacaala hawshaan aada ku adag oo aan garanayna oo ah ee cibaado waxaan malaynaha cid kastoo isku dayda ama kalif ama barbugaando waa dareemaynaa in culamo qaarkood aan arkaynay youtube ku jirta oo leh ee qiimo intaas iyo waxbaa lasoo sheegtay waxaan malaynayaa waa hordhaceen wasaaradda si waafi maanta u tilmaamaysaa shaqadan ayada si kolleyba hawsha nagaga aadanna aan kaga gaaro laakiin istaakulka barbugaandada qaarkood oo aada aan maan aan u habboonayn in laga hordhaco waxaanan jirin loo dhacana aysan noqonin waxaa kolleyba dareenkeeda aad ka heli kartaan kawaax ahaan iyo mas-uuliyadda inta kala duwanba intan dhalinyaro ah ee maanta kasoo duushay dalalka america ee yurub qaybaheeda kala duwan ee ku sugan magaalada xamar ee hadda xafiisyo ka wada furtay adinkaa kolleyba markhaatika waxay arrintaa tilmaamaysaa wanaagga iyo horseedka hadda dhaqaaqa nabadgelyada isbedelkeeda iyo in hamadii ummadda ay timaado oo dadka ay ka faa'iidaystaan fursadaha qaaliga ee yaalla iyadoo cibaadadana ay taagan tahay businesska kalena uu dheeryaho ana ilaahay raalli ka yaho ana wax dhibaato ay jirin in laga shaqeeyo ummaddana loo shaqeeyo marka waxaad dareemaysaan runtii farxad leh in meelaha qalabka lagu gada electroniga ee combyuutarada leh ee qalabka ee xafiisyada kulliba inay bogaadinayaan wasaaradda inteeda badan ay fahmayaan shaqada gurigooda uga timid ee ah in ay hididiilo horle dalka gasho oo xafiisyadii ay noqdaan kuwo kolleyba aada kolleyba mataqaanaa meelaha qaarkood travel agencyada ay aada ugu soo bateen oo dalka banaankiisa kuwa ka yimid oo hore ugu shaqayn jiray dalalkaas kale ay kolley ka mid noqon doonaan nasiibkooda ciddii ay siiso waa dadka hadda dalkii usoo hiloobay inay hawsha iyadaa wax ka qabtaanna kolleyba annagoo mar kasta xisaabt xisaabtan ka fikir xisaabtan marnaba nagama qaldamayso ninaan wax ku fikirin inaad ku fikirto xaaji maskiina inaad wixiisa qaado ood la cararto wallaahi meel alla meeshii la jooga waxay noqonaysaa in laisaga daba imaado howlaha qaarkood annagoo ka faa'iidaysanayno qaar hore wax uga dhaceen oo maanta meelay ku egyihiin aan loogeyn laana xaaji soomaaliyeed ninkii wax ka gala jeebkiisa caruurtiisii iyo gurigiisi iyo hoygiisu ka arkaya maa intaan meel kale la gaarin marka waxaan aada usoo dhaweynaynaa runtii cid allaale ciddii hawsha iyada ah wanaag u leh cid allaale ciddii khibrad gaara u leh cid allaale ciddii wanaaggaas shaqada ah ee wada shaqaynta leh oo aan rajaynayna in ay tahay qofku u fahmo in cidda loo shaqaynayo dadka ay yihiin aan garan karno dad baadiye ku daalay soddonkaas sano aan meel qaarkood aan magaalooyinka qaarkood aan arag nolosha ay ku nool yihiin ay tahay si aad dareemi kartaan laakiin maanta uu istaagaya in ay kulligoodba ay leeyihiin inay ilaahay hortagaan oo alla baryaan oo cibaadaystaan oo fursadda waqtiga soo marta ay tahay inay kaga faa'idaystaan marka jidgooyo badan horaa looga baxay ee wasaaraddana aada aan uga ammaanayno hawsha adeegeeda leh sanadkaa laga soo dhaafayna runtii ammaan idinku filan hawsha waxaad ka dareemayseen meeshii laga shaqeeyey iyo ummadda a u shaqayseen loo shaqaynayay iyo wasaaradda xaj oo runtii iyadana ammaan gaar usoo jeedisay shirka haddii ugu dambeeyey wasiirka qayb oo ka ahaa ee amuurtii looga hadlayay waan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ummadda ay fahamtay waxa laga shaqaynayay oo wasaaradda inta aan joogna ay ahayd inaan laga shaqaysanayn ummadda loo shaqeeyo taas baa wanaagga aan maanta ku fadhino lagu fadhiyaa wanaagga keentay in ummadda ay hamadooda ay dib usoo noqoto rajada ay dib usoo noqoto oo aan dareemayna in alla subxaana wa tacaala lala noqdo dalka iyo dadkan loo duceeyey meesha laga soo inkaaraya oo qofka markuu tago duruuftii aan ku ogeyna la socoteen ka wasaarad ahaan iyo ka mas-uuliyad ahaan iyo cid kasta oo tagtaa sidii loo ekaa waxaan rajaynaynaa insha allah si waafi ah warbaahintu inuu u geli doonto amuurtii sanad ka dhaweyto hal saac ku dhow soconaysa in aad waaxada ay u fasaxan tahay agaasimaha in la gudbiyo arrintaasi loo baahanya taariikhdii bilowga ilaa iyo aakhir sanad kastana aan rajeynayna in arrintaa markhaati laga noqdo oo siday u socota qaab kasta wax noqon doonaan insha allah waxaan aada iyo aada u bogaadinayna dhammaanba hay-adaha sida gaarka noola shaqeeya ee dhinac kastaba leh annagoo marnaba aan iloobin jaaliyadda runtii dadaalka jaaliyadda jidda maka madiina intiiba dhallinyarada wanaagga leh ee runtii sida volunteerka ah ee muddadii aan wada shaqaynaynay aan dareenkeeda aan ku lahayn guushaana inta badan qayb weyn ka ah waa ragga aan ku xisaabtamayno oo gaadiidkooda shidaalka la baxayay oo dadka u khidmeeya ee wasaaradda qayb kaga ahaa martigelinteeda bilow iyo aakhir waa marna waxaan la iloobaynin runtii ilaahay looga mahadceliyo man laa yashkuru llah man man- man laa yashkuru nnaas laa yashkuru llah maxaa yeelay waa dad garab istaag u ah xilli aada u adag wasaaradda hadday hoteelada noqoto hadday gaadiidka noqoto dhaqdhaqaaqa kale hadday noqdaan waa qarin ma leh waa- waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kuwii ka faa'iiday inaad noqon doontaan kaalinka iyada rag badan oo ka mid ahna waxaa uu ku arkaya magaalada inay soo galeen aada aan usoo dhaweyneynaa dhammaanba inta kulleyba eh, hawsha ayada meesha nagala ah Eh, aad iyo aad baan waxaan leenahay kulley ayadoo waqtigana aan dhowrayno waqtigana eh, kulley laga faa'iidaysanayo in ay tahay eh, tani diyaargarowgii la diyaargaroobi lahaa eh, dhinac kasta leh Eh, waxaan rajaynaynaa insha allah waaxda runtii iyo agaasinka oo shaqo aada u culus kulleyba horena ugu soo galay waayo aragnimo badanna hore loo lahaa annagoo mar kastaba ixtiraamkeeda leh Eh, faham badanna loo qabo ummadda soomaaliyeedna meel kasta ay joogto runtii eh, dareenkeeda ay ka fahmi karaan wax badan oo kulleyba isbedel ah guud ahaan dalka waana lahayn mar iyo laba ma aha in dalka loo duceeyo ummadda loo duceeyo dowladda loo duceeyo dhammaanba madaxda sharafta leh ee kulleyba hogaanka haysa la-aantoodan in badan aan waxba suurtagelen maxaa yeelay runta waxay tahay oo garanayno in muddo inaan siyaasadda kusoo jirnay wasaarada kala duwanaan soo joognay muddo badan aan xil soo hayn oo xildhibaan eh, muddo aan soo hayn runtii waa wax aan qirayno oo aanan lahayn eh, support gaara laakiin ilahay hortiisaan u qiraynaa waana ugu mahad celinaa madaxda ra wasaaraha iyo wasi- madaxweynaha marka sanadkan in intaa la gaaro oo muddada hadda sanadihii labadaa la marayay ay howl soo kala gaartay waxaa ahayd waxaa lagu gaaray runtii tala wadaag wanaagsan ee madaxda runtii u istaagtay si gaar ah ee aan u tilmaanay in ay sanadkan la gartay sanadkan ay ahayd markii ugu horreysay oo dhaqaalo la garan karo wasaaradda ay si toosa wasaaradda maaliyadda ugu wareejisay aadan kulleyba insha allahu tacaala annagoo mar kastaba ee talada iyo tusaalaha guud ee ummadda iyo wanaagga inta jecel ku shaqaynaynaa waxaan leenahay insha allah kuwii eh, sanadkan fursadda u wada helaa in ilaahay ummadda soomaaliyeed waqtigooda ay ilaahay ku sima insha allah hawsha ayadaana bilow ilaahay degmo iyo tuulo iyo gobol waxaan rajaynaynaa in shaqada hawsha ay noqoto wacyigelinta oo ummadda marka ay xaajiga uu dalka soomaaliya ka tegayaba in mustaqbalka aan rajaynayno xaaji fahansan dariiq kasta fahansan in uu meesha tago aanan ahayn nin mugdi ka baxay oo mugdi sii gala waqti wax laisugu sheegay in badan male marka xagga ay gaaraan laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in inta iyada ah kool hawsheeda aan kulleyba ku- kusii hordhacno Eh, midda kalena waxaan leenahay insha allah eh, waqtiga ugu aan leenahay aan soo horumarinayna waxay tahay in xujayada inteeda badanba ay gaarto xilli eh, waqti gaaban wax ka dhaman yihiin inay u diyaargaroobaan ama documenti raadis ay noqdaan ayagana in allaale intii eh, wanaag leh in allaale intii rajaynaysa in ay sanadka dambe sanadkan gudihiisa ay ka faa'iidaystaan xilligaas in ay wixii documenti ah kulleyba annagana waxaan rajaynayna inaan howlahaas hay-adaha ku shaqada leh wixii aan kala fududayn doono aan kala fududayno laakiin in waqti la helo inay aada u habboon tahay aada iyo aada mar labaad mar saddexaad baan idinka mahad celinaya
guud ahaan akhyaari barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan oo shukri xaseen saartan oo maxamed cabdiraxmaan cabdulasina dareersiayay sanaadananin fadhiya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan weliba dhammaantana oo isku duubansiinka ugu tabaanay sidaasio ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu